bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqonaya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ugu hambeliyeeyey madaxweynaha waddanka yuganda kiweri museveni guusha uu mar kale ka gaaray doorashadii madaxtinimo ee waddankaasi ka dhacday madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dhanka kale waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ay horumar la taaban ka gaartay dhanka ciidamada iyo bixinta bishaaraadkooda ciidamada hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa howlgal lagu xaqiijinaya ammaanka laguna soo qabtay dad looga shakisan yahay maleeshiyada al-shabaab inay xiriir la leeyihiin waxay ka sameeyeen degmada dharkiinley iyo deegaano hoos taga degmada abgoye oo uu ku jiro deegaanka ceelasha biyaha dadka reer miyiga ah ee gobolka mudug ayaa deegaano hoos taga magaalada xaradheere waxa ay kula dagaaleen maleeshiyada kooxda al-shabaab iyadoo ay dadka reer miyiguna ay la wareegeen deegaano maleeshiyada ay dadkaasi ku dhibaataynayeen maalmu goboleedka soomaaliyeed ee puntland ayaa waxa uu magacaabay guddiyo farsamo oo si deg deg ah uga shaqeeya abaaraha ka jira deegaanada puntland iyo cabsida laga qabo inay sii baahaan madaxweynaha jamhuuriyadda aanu walaalaha nahay ee jabuuti mudane ismaaciil cumar geelle ayaa waxa uu waddankaasi iyo magaalada caasimadda waa jabuuti ka furay mashaariic lagu dhiirogelinayo dhallinyarada iyo weliba isbitaallo wararka dibadda ee warkayaga aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqonaya madaxweynaha waddanka siiriya bishaar al asad ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin xabad joojin ay la galaan dhinacyada mucaaradka balse waxa uu ku xidhay sharuud laba lehesayaal oo u dhalatay waddanka serbiya ayaa lagu dilay waddanka libiya iyadoo weliba ay faahfaahinno kala duwan ka soo baxayn dilalka dadkaasi loo geystay
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda fmk ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka
waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
subax wanaagsan mar kale waa subax axada taariikhdu ku beegan tahay kow iyo labaatanka februari sannadda laba kun lix iyo toban intaad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii warkayaga ugu doorka roona haatanna warkaasi oo dhammaystiran madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ugu hambeliyey dhigiisa waddanka yuana uganda yuweri kakuto museveni doorashadii uu ka soo hoyey mar labaad guushii uu ka soo hoyey aan iraade ee doorashadii ka dhacda waddankaasi faahfaahinta warkan waxaa eegaya cabdirasaaq maxamed faarax shiine madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa dhambaal hambalyo ah waxa uu u diray madaxweynaha jamhuuriyadda uganda yuweri museveni oo mar kale loo doortay xilka madaxtinimo ee dalkiisa waxaan aad ugu faraxsanahay inaan kuugu hambaliyeeyo doorashada mar kale shacabkaaga ku doorteen waxaan kuu rajaynayaa in aad ku guulaysato howsha adag ee ku hortaalla ee aad dalkaaga ugu dhaqaajinayso xoojinta nabadda midnimada barwaaqada iyo in dalkaaga uu kusii baaqi ahaado doorka uu ku leeyahay qaaradda afrika ee dhinaca horumarinta iyo nabadda iyo islaaxinta ayuu yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud madaxweynaha ayaa sheegay in wax lagu dhiirado ay tahay in shacabka reer yuganda uu horkacayo madaxweynahooda yuweri museveni ay adduunka tuseen bisoolkooda ku aadan dimuquraadiyadda iyo nabadda madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa dhambaalkiisa kusoo gebagabeeyey inuu rajaynayo sii xoojinta xiriirka labada dal u dhexeeya ee dhinaca iskaashiga ah isaga oo sidoo kale u mahad celiyey doorka yuganda ay ku leedahay howlgalka nabad ilaalinta midooda afrika ee soomaaliya ka socda ee magaciisa uu yahay amisom
dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay horumar la taaban karoo ka gaartay dhanka ciidanka dhismahooda iyo bixinta mushaaraadka madaxweynaha soomaaliya oo arrintaasi ka hadlayay ayaa sheegay in wax badan ay ka duwan tahay markii laba kun labaiyo toban la doortay dowladda hadda aan kumeelgaarka ahayn ee soomaaliya ay leedahay islamarkaana wakhtigaasi aanu jirin mishaaraad toosa oo ciidanku ay qaataan iyo gunnooyinka waxaase uu sheegay hadda in mishaaraadna ay leeyihiin ciidanka gunnooyinna ay helaan ayna ka duwan tahay wakhtiyadii lasoo dhaafay gaar ahaan xiliyadii kumeelgaarka
arrinta amniga iyo ciidanka xuquuqda uu leeyahay askariga waajib waaye meesha waxaan nimaday wax la yidhaahdo mishaar askareed ayadoo aanu jirin maba jirinba askartu maalintii hal doolar oo garaam ay lahaayeen oo aan markaan imaanaynay laba kun iyo labaiyo tobanna dhowr bilood aan la helin ayaan nimaaday maanta askarta garaamkeedana lama waayo mishaarkeedana inuu dib u dhaca mooye wuu jiraa skeylaa loo sameeyey waxaan nimaday askariga iyo jananka ayagoo isku mishaar ah maanta way kala mishaar badan yihiin sida mas-uuliyadda ugu mishaar badan yihiin mid ayaga ka mida dabcan oo wixii uu mudnaay ama wixii uu ku habboonay inuu helo hela ma jiro laakiin nidaamkii dowladnimada ayadoo la raacayo mishaaraadkaasi daah iyo dib u dhac meelaha qaarkood wuu yimaadaa marmarka qaarkood laakiin muxuu ahaaye waa jiraa
madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa kaloo bulshada ugu baaqay inay u dulqaataan dhibaatooyinka ay kooxaha argagixisadu ku hayaan iyo wixii ka dhashay waxaana uu sheegay in ciidamada ammaanku ay ku dadaalayaan sidii xaq ammaanka loo xaqiijin lahaa mar wax laga weydiiyey waddooyinka xidhan
wadooyinka xidhan markii ugu horreyso laga hadlana ma ahan in dadka la dhibo ma aha muhiimadda iyo ujeeddada amni darada jirta iyo cadowga maxaanku idhahdaa dhibka badanna ee aan la dagaalamayno ka hortaggiisi unbaa meesha lala galay laakiin dib inta loo eego farsamooyin ka fiican oo aan sidaa aan ahayn hala baadi goobo waa waa waa tala fiican waaye laakiin cadow dhib badan oo aad aragteen sida uu yahay naxariis daradiisa iyo sida uu ummadeenna shacabkeenna caadiga ah oo maxaanku idhahdaa suuqa joogahay siduu ula macaamilaya aad aragteen naxariis iyo diin iyo dadnimo midna aanan lahayn waaye waxa aan muxuu ahay la tacaalayno haddii marka caqabado dadka ay ka soo gaaraan ee dagaalkaas lagula jira nimankaa cadowga ah aada iyo aad ayaan uga cudur daaranayna waana ka xunnahay waana waana la saxayaa intii la takfiifi karo ayadoo marna aan fursad la siinaynin cadowgu in ay dhibka ay geysanayaan dhibka sii badan in ay geystaan haddii aan la yidhaahdo
ciidamada hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya ayaa howlgallo waxa ay ka sameeyeen degmada dharkiinley ee gobolkan banaadir iyo sidoo kale duleedka magaalada muqdisho gaar ahaan deegaanka ceelasha biyaha iyo deegaanka lafooleh ee gobolkaasi shabeellada hoose howlgalladaas ayaa lagu xaqiijinaya ammaanka waxaana lagu soo qabqabtay dad looga shakisan yahay in xiriir ay la leeyihiin maleeshiyada al-shabaab howlgallada oo lahaa kuwa howlgallada oo lahaa bartilmaameed ayaa markii laga sameeyey degmada dharkiinley waxaa bulshada iyo weliba dadkii lasoo qabtay oo qaarkood ay ciidamada markii dembiye lagu waayay ay sii daayeen waxaa kula hadlay guddoomiyaha degmada dharkiinley ee gobolkan banaadir
waa aragtiin qofka marka la waxyeelaynaya xabadda asiga loo wada dadka baa lagu dhigtaa mararka qaar haddeer annaga inaan soo jeedno idinla joogno ciidamada amniga ay sugaayaan iyay u shaqaynayaan in maamada miskiinka ah miskiinta ah iyo wiilka dhallinyarada ah iyo ardayga iyo qof kasta inay ku hurdo soo jeedkooda ay u soo jeedaan kulligoodna waa muslimiin idinka idilamida waxay u soo socdeen sida idinka badiil ah u wadatiin iyo garweyn qaarkiinna buuga oo u wato ayay qori iyo u wataan dhar libis libis u wataan wayna dukadaan wayna soomaan wayna salaadaan sida idinka waa soomaali idinlamida beenta laydiin sheega ha aqbalina diin ma aha diinta waa teenna masaajidkaan lagu dukado diinteenna waa diinta xaniifka ah ee aan u soo jeednay inaan dadkeenna ku difaacno nabad ay ku noolaadaan diinulislaam iyo diinusalaam waa diin nabadgelyo dulmigana ma ogolo in la dulmiyo qofkana ma ogolo ma fahantiin aayadaha qur-aanka iyo axaadiista idinkoon aqoonina ha kadsoomina dadkana u sheega wixii dhacay haddeer wax la dulmiimaa jiro waxaan rabnaa inta wakhtigaa yar ee caawa aad amniga ka qayb qaadateen ee hal qof laydinkala dhex baxay halka qof baa qurunka lagu dhex jira waa qofkaas iyo qof kale iyo qof kale oo naadir aha qurun oo nagu dhex jiro waa iska saaraynaa innamaa ya'kulu di'bu min alqanami alqaasiya waa shaad ariga dhinac uga baxa ama dadka dhinac uga baxa waa la cunaa kaas waraabaha cunaaga sabab ha u noqona in ciidamada ammaanka ay dhinac dhinac idinla baxaan la shaqeeya saddex maalin inaan lala shaqaysiin waa diideen annagaa idinku khasbayn inaan lala shaqaysiin haddii aad diris la noqotiin macal diriskaa la qabanaa diris haddaa la noqotiin kuwaas oo laydinku agarka aadna soo sheegine ciidamada ammaanka waxaan faraynaa inay idin qabtaan macal idinka haddii kale soo sheega qalqal amni ma ogolin
howlgalladaas ayaa ciidamada ammaanku ay ka sameeyeen degmada dharkiinley iyo duleedka magaalada muqdisho ayaa qayb ka ah dadaalada lagu xaqiijinayo ammaanka caasimadda soomaaliya ee muqdisho iyo sidoo kale gobollada ku dhowdhow iyadoo ciidamada hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ay dadaaladaasi wadaan maamulka puntland ayaa ku dhawaaqay guddiyo farsamo oo si deg dega uga shaqaynaya abaaraha ka jira deegaanada puntland iyo sida dhibaatooyinka ka dhalan kara loo yaran lahaa wariyahayaga yuusha cabdulaahi ayaa ka warramaya madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland ahna kusimaha madaxweynaha injineer cabdixakiin cabdulaahi xaaji ayaa xafiiskiisa kulan kula qaatay guddigii abaaraha oo uu magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka puntland kuwaas oo guddoomiye u yahay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland kulanka uu guddigu ku yeeshay xafiiska madaxweyne ku-xigeenka waxaa loogu hadlayay xaaladaha abaaraha iyo qaababkii loogu howlgeli lahaa iyadoo lagu duulayo halkudhigii madaxweynaha dowlad goboleedka puntland ee ahaa puntland ha isku tashato oo sal loogu dhigayo qaabkii loo bilaabi lahaa gurmadka abaaraha waxaana warbaahinta u akhriyey wasiirka warfaafinta puntland maxamuud xasan soocade intii saddex qodob baa ka soo baxay falanqayn dheer oo guddigu ay swareysteen waxaa ka soo baxay in marka hore la magacaabo guddi technical committee ama guddi farsamo guddiga farsamo waxaa loo magacaabay oo lidhka wasaaradda arrimaha gudaha hay-adda ka hortagga masiibooyinka ee hadma iyo wasaaradda aandhaahda ee wakaaladda biyaha ee puntland ee baasaweyn wasaaradda qorshaynta iyo wasaaradda cadaaladda ayaa loo magacaabay guddigaasi waa guddi soo hubin doona meel walba baahida ee jirtana ee samayn doona qodobkaasi waa qodob qodobka kale wuxuu ahaa howl gaara oo wasaaradda cadaaladdu runtii ayana gaarkeeda ay u wado oo iyadu cross ka timbay markii hore qoladan ku ahayd foobdoontii shan iyo labaatanka bisha haddii rabiidmo khamiista dambaa sidii hore loo iclaamiyey in roobdoontii ee dhammaan gobollada iyo degmooyinka iyo tuulooyinka ee puntland looga diyaargaroobo waxaana xidhiidhkeeda wadaya wasaaradda cadaaladda iyo guddoomiyaasha gobollada iyo degmooyinka iyo madaxda ee tuulooyinka qodobka kale waxaa weeye is-abaabul ama ofar loo bandhigay ganacsatada reer puntland
codka waxaa u dambeeyey warbixintii wariyahayaga yuusha cabdulaahi cumar madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ayaa furay mashaariic lagu dhiiragelinaya dhallinyarada iyo isbitaallo sida uu ku soo warramayo wariyahayaga waddanka jabuuti mikaa'il rashiid barre jamhuuriyadda jabuuti mudan ismaaciil cumar geele ayaa waxauu maanta ka qayb galay shirweyne ballaaran oo looga hadlayay sidii shaqaabuur loogu samayn lahaa dhallinyarada waddankani jamhuuriyadda jabuuti madaxweynaha ayaa waxauu shirkaasi ka sheegay inay muhiim tahay in dhallinyarada ay helaan shaqooyin marka laga reebo kuwa dowladda u shaqeeyo isagoo sidoo kalena shirkadaha waddankani ka howlgala ugu baaqay inay shaqaalaysiiyaan dhallinyarada waddanka madaxweynaha ayaa waxa uu sidoo kale maantay ilbaabada u furay cisbitaal caymiska caafimaadka ah ee bulshada kaasoo isagu ah mid horay u shaqayn jira hase ahaatee iminka la cusboonaysiiyey waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti oo goobtaasi xarigga ka jaray uu tilmaamay in waxtarka isbitaalkani uu yahay mid aad u wanaagsan wasiirka shaqadiiyo shaqaalaha cabdi xuseen axmed oo goobtaas aan wax ka weydiinay ahmiyadda uu shaqaalaha waddankani u leeyahay dhakhtarkaasi iyo bulshada ayaa waxa uu ka warbixiyey faa'iidada uu leeyahay isbitaalkani waxaa sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda waxaa sidoo kale aanu wax ka weydiinay
meesha waxaa la dhigay qalifkii u dambeeyey adduunyada maanta waxaan la jaan qaadayna adduunyada waa nasiib wanaag waa sharaf waa fikradda waxaa iska lahaa madaxweynaha markaad waddankeenaytid haddii la waayo meel qofka deg deg marka loo qabta la geeyo waa nasiib darro markaas fikraddaasi dhowr sano saddex sano ka hor buu madaxweynuhu heleehayd oo loo fikrina xaggaa laga furo batimaa urgenska una markaa maanta dhammaaday maanta waa dabaaldeg weyn waayo waa wixii aan sugeen dhowr sannadood yaa maanta suurtoobay
maqsi maqsi baan usoo aragnay waxaa yaala labayo labaatan sariirood weli ma jiro dhaktar intaasoo sariir yaalan oo urgence una bufaar kale bufaar dhalaa saddex baa yaal- yaa- yaawli jiray dhakhtarka weyn lix baa taale xagan waa labayo labaatan waa nasiib wanaag maanta waxaan odhan karnaa inaan haysanno dhakhtar noor internationaal ah oo naafici doona haddii la xaruntan madaxweynuhu arrinka xadhiga maanta ka jaray waa xarunta waxay ka kooban tahay maxay dhe gurmadka degdega oo urgenska loo yaqaano oo afka faransiiska waxa weeyaan waa xarun aad u baaxad weyn waa waxaan laga arag waddanka oo maanta ay noogu horrayso waxa weeyaan waa afar iyo labaatan sariirood qaadkaygu ayay tahay oo u kala saaran saddex qaybood qaybta carruurta qaybta dumarka iyo qaybta ragga
isbitaalkan caymiska caafimaadka ayaa waxa uu noqonayaa mid adeegyo kala duwan u fuliya shaqaalaha dowladda iyo dhammaanba qaybaha kala duwan ee bulshada kaasoo dadku ay ka heli doonaan ca- adeega caafimaadka ay u baahan yihiin xilli walba mikaail cabdirashiid barre raadiyo telefishinka qaranka soomaaliyeed jabuuti
halkaad warkaasi kala socotaan waa rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya madaxweynaha waddanka siiriya bishaar al asad ayaa ku dhawaaqay in dowladdiisu ay diyaar u tahay xabad joojin ay la gashay dhinacyada mucaaradka waxaase uu ku xiray sharuud ah in mucaaradka aanay ka faa'iidaysan xabad joojintaasi oo aanay sameyn hub arursi madaxweyne bishaar al asad ayaa dhanka kale fariin u diray dowladda turkiga iyo dowladda sacuudiga iyo waddamo kale oo ku sheegay inay taageeraan mucaaradka waxaana uu sheegay in loo baahan yahay inay ka waantoobaan oo ay joojiyaan faragelin uu sheegay inay ku hayaan waddanka syriya dhinacyada mucaaradka ayaa sidaasi si la mida waxay sharuud ku xireen xabad joojin ka dhaqan gasho waddankaasi oo dhex marta mucaaradka iyo dowladda waddanka syriya waxaana ay sheegeen in ay diyaar u yihiin xabad joojinta laakiin marka hore loo baahan yahay in dowladda syriya ee bishaar al asad ay dagaalka joojiso iyo in dadka ga-doomsan ee deegaanada dagaaladu ay ka jiraan iyo dhibaatooyinka fursad loo siiyo in la gaarsiiyo gargaar deg deg ah isku tuurtuurka labada dhinac ee waddanka syriya ee xabad joojinta ayaa imaanaysa xilli dadaallo ay wadaan waddamada reer galbeedka kaasoo la doonayo in xabad joojin lagu dhex dhigo dhinacyada mucaaradka syriya iyo weliba dowladda bishaar al asad ee taageerada ka helaysay iiraan iyo waddamo kale uu ka mid yahay waddanka ruushka ugu dambeynna waddanka liibiya laba qof oo u dhalatay waddanka zerbiya oo laheystayaal ahaa ayaa geeriyooday kadib markii diyaaradaha dagaalka ee waddanka maraykanku ay ku diq- ku duqeeyeen goobo ay ku sugnaayeen kooxda daacish oo dadkaasi laheystayaasha ah lagu haystay magaalada sibraata ee waddanka liibiya ayay duqeynta dadkan ay ku geeriyoodeen ay ka dhacday iyadoo maraykankuna uu bartilmaameysanayay kooxaha daacish ee waddankaasi ku sugan goob ay ku haysteen dadkan dadkan ayaa la abduubtay bishii nofembar ee sannaddii laba kun shan iyo toban ee aanu soo dhaafnay iyadoo kooxaha mucaaradku ay gacanta ku hayeen waxaase wararka la helay ay sheegayaan inay ku geeriyoodeen duqaan duqeyn diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee maraykanku ay ka geysteen magaalada sibrata kuwaas oo lagu birtil- bartilmaameedsaday bare ay ku leeyihiin kooxda daacish ee dhibaatada ku haysa dunida oo idil waxaana wararku intaa ku darayaan in labada qof ee liibiyaanka ah ay ku jire labada qof ee serbiyaanka ah oo ahaa diblomaasiyiin ay ku jireen goobta lagu bartilmaameysaday kooxahaasi daacish ka tirsan inkastoo faahfaah in intaasi dheeriya oo la xiriira bartilmaameedka weerarka iyo dadka kale ee ku geeriyooda aan ilaa hadda la helin warkii oo aad kala socoteen reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa naga intaa cidduu sagay waxay dib kaga heli kartaa barta internetka aan ku leenahay redio muqdisho dot net